ururka suxufiyiinta jubbaland ee jaac ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabtay tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta iyo doorka warbaahinta ee soo tabinta sheekooyinka la xiriira xuquuqda caruurta kaas oo loo qabtay qaar ka mida wariyaasha ka howlgala warbaahinada kala duwan iyo xubno ka socday hay-adaha u qareema xuquuqda caruurta aqoon isweydaarsigan oo muddo laba cisho a socon doonaa ayaa qabsoomidiisa waxaa ururka suxufiyiinta ka taageeray hay-adda un timis guddoomiyaha ururka suxufiyiinta jaaj khadar iimaan dhaqane ayaa sharaxay muhiimadda tababarka isagoona ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan aqoon kororsiga inta uu socdo runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta aan halkaani ku kulanno annagoo ka faa'iidaysanayno wakhtigeenna tababarkaani aada maantay qaadanaysaan waa tababar muhiim ah maadaama laga hadlayo ama casharada la bixinaya badankooda ay ku saabsan yihiin xuquuqda caruurta xuquuqda caruurta sidaan wada ogsoonnahay guud ahaan dunida iyo dalkeennaba aada ayuu u hooseeyaa in la ilaaliyo xuquuqda caruurta marka waxaa loo baahan yahay saxafiyiintu inay sheekooyin ka sameeyaan tabiyaan dhacdooyinka ay la kulmaan had iyo jeer caruurta oo intooda badan aan la soo bandhigin marka tababarkaani waa tababar lagu kubcinayo aqoontiinna iyo xirfantiinna si xirfadiinna aada yacni sare ugu sii qaadaan ururka suxufiyiinta jubbaland waxaa tababarkaani garab ka siinaya xafiiska xuquuqul insaanka ee u n timis oo aan uga mahad celinayno had iyo jeer garab istaagga ay la garab joogaan ururka suxufiyiinta jubbaland waxaan had iyo jeer ka shaqeynaa ka urur ahaan sidii xirfadooda ay sare ugu qaadi lahaayeen dhammaan saxafiyiinta ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland ay ugu horeeyaan kuwa ka howlgala magaalada kismaayo oo maantay fursaddaani aan helin jaanisada noocyadan oo kaleeta ah waa mid dhif iyo naadir ah marka waxaa loo baahan yahay cashirada aada halkaani maanta aada ka faa'iidaan oo quburada bixinaya macalimiinta aan uga mahad celinayo sacdiyo iyo aadan kismaayo oo maanta inta badan wakhtigooda halkaani ku qaadan doono inaad ka faa'iidaysataan oo aada ilaalisaan wakhtiga muddada labada casho uu soconayo tababarkani
muhiimadda tababarkan ayaa ah in kor loo qaado xirfadda wariyayaasha si ay door muhiima uga qaataan soo tebinta tacdiyada ay la kulmaan caruurta ee ka dhanka xuquuqul aadanaha